إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kuu soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadaas haka ayaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah in ka badan labaatan ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo shalay ka dhacay deegaanka cadakiibir ee wilaayada galgaduud faahfaahin ayaa ka soo baxaysa weerar ay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ku qaadeen maleeshiyaad ku sugnaa deegaanka halgan ee gobolka hiiraan wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa war ka soo saartay dagaalo qaraar oo ay shalay la galeen ciidamada la shaqeeya shisheeyaha kuwaasoo ka dhacay qaybo ka mid a hiiraan howlgal gaar ah oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka dagaal beeleedyo ay ku dhinteen ku dhowaad afartan ruux ayaa ka socda duleedka degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa baahisay qaybta labaad ureysyo ay la yeelatay hoggaankii dhaqanka ee ka qaybgalay shirweynihii odayaasha dhaqanka waa subaxnimo isniin ah taariikhda hijiriyada waxay ku beegan tahay labaatanka bisha rabiicul aakhir sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada in ka badan labaatan ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalo shalay ka dhacay deegaanka cadakibir ee wilaayada galgaduud warkaasi war kale ku saabsan faahfaahin laga helayo weerar shalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku qaadeen maleeshiyaad macawisley ahaa oo ku sugnaa deegaanka halgan ee gobolka hiiraan iyo howlgal qorsheysan oo ka dhacay magaalada muqdisho oo lagu beegsaday askari ka tirsan dowladda federaalka waxaa ka waramaya haashim waxaa sii kordhay khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaal shala gelinkii dambe ka dhacay duleedka deegaanka cadakibir ee walaayada islaamiga ah ee galgaduud dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar qorshaysan ku qaadeen fariisin ciidamadaasi halkaas ka samaysteen wararkii ugu dambeeyey ee halkaa laga helayo ayaa sheegaya in dhimashada ciidamada dowladda federaalka ay gaartay shan iyo toban askari kuwaas uu ku jiray taliyihii booliiska maamulka galmudug u qaabilsanaa deegaanka godin labe sidoo kale waxaa dagaalkaas ku dhaawacmay lix askari oo ka tirsan ciidamadii dowladda federaalka ciidamadii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee halkaa ku qaaday weerarka ayaa sidoo kale gubay gaari ay lahaayeen ciidamadii halkaa ku sugnaa ciidamadan oo ay gadaal ka soo riixayeen shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan ka waday maalmihii lasoo dhaafay deegaanadaas waxaase weeraro kala hortegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo gaarsiiyey khasaarooyin kala duwan dhowaan ayay ahayd markii weerar cagmarin ah oo ka dhacay deegaanka qaayib ee walaayada islaamiga ah galgaduud lagu dilay ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalka iyo maleeshiyaad ay soo aruuriyeen dhanka gobolka hiiraan waxaa sii kordhay khasaaraha gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macuusleyda kuwaas oo uu dagaal shala ku qabsaday duleedka halgan ee gobolka hiiraan dagaalka ayaa lagu dilay ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxaana laba ka mida meydadkooda ay uga carareen halkii uu ka dhacay dagaalka dagaalkan dadka ku dhintay waxaa ka mid a horjooge ka tirsanaa maleeshiyaadka macuusleyda kaas oo magaciisa lagu soo gaabiyey cali iley waxaana sidoo kale ciidamadii xarakada mujaahidiinta al-shabaab u suuro gashay inay ciidamadan ka furtaan ugu yaraan saddex qori oo uu ku jiray qoriga loo yaqaano b k m dhanka gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo ay xala ka fuliyeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu dilay askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan ayaa lagu dilay xaafadda dabakaayo madow ee degmada dharkenley waa mahadsantahay haashim wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa war ka soo saartay dagaalo qaraar oo ay shalay la galeen ciidamada la shaqeeya shisheeyaha kuwaas oo ka dhacay qaybo ka mid ah hiiraan maxamed cali aadan ayaa ka waramaya sheekh guulad abunabhaan oo ah waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa waraysi uu siiyey idaacadda islaamiga ee al andalus kuna hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu kaga waramay arrimo badan sheekha ayaa wax laga weydiiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaana qaybaha hore ee waraysigiisa uu kaga waramay dagaal maalintii shalay ka dhacay duleedka halgan kaasoo lagu dilay askar iyo horjoogayaal macawiislay sidoo kalena hub lagu soo furtay cadowga ilaahay iyo xabiibka alleh waxay ku kulmeen degmada halgan duleydkeeda ilaahayna cadowgiisa waa jebiyey waa sida aa u sheegaysid ayaga oo khasaaray bayna meesha ka laabteen mujaahidiintana guul bay halkooda la joogaan waxaa ka mid ah saraakiisha meesha lagu dilay nin khaa'in ahaa macruufna ka ah deegaanka asagaa laga yaqaan ee dembiyada ilaahay ummadiisa uu ka galayna aaday u tiro badnaayeen ee loona yaqaano cali iley oo runtii dembiyada uu galay ay isugu jiraan dil iyo dhac iyo dhibaatayn kale intuba ee wakhtiyada dhow wakhtiyo hore intuba wuxuuna ka mid ahaa mu'asisiintii mubtadiinta loo yaqaana macawiisley buu ka mid ahaa dad buu dilay dad buu maalkoodii qaatay abriye ah oo aan waxba qabin dadna hadda naftoodii baa ku maqan oo si bareer ah u dilo muslimiina dadna maalkoodii buu qabaayoo caawa waa cayr oo mooradooda waa madowdahay ninkaa khaa'inka uu ahaa nin sargaal uu ahaa waxaa ka mid ahaa nin loo yaqaan bashiir saney oo asagana saraakiisha riddada ka mid ah oo taqriiban taliyo majmuuco ah ama taliyo unug waxaa ka mid ahaa ismaaciil ilka case oo ka mid ahaa si gaar ah istaafka murtadka loo yaqaan baakay raggaasaa ka mid ahaa cadowga ilaahay subxaanah wa tacaala uu muslimiinta ka qabtay ilaa hadda cadowgu wixii gaaray waa isi soo tarayaan laakiin raggii hadda aan xusay magacyadooda oo cadowga alla ahaa ayay meesha ugu carareen tirada hadda la arkay waa intaas laakiin maadaama galab ay ahayd waxaa laga yaabaa tiradu intaas in ay ka badato dhaawacu inuu intaa ka kordho oo dhaawac kale uu jiro waxa ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta ka siiyey oo haniimada ah oo ilaahay fadligiisa ana waxaa weeye hadda gacanta inta lagu hayo waa saddex qori oo laba qori ak ah iyo qori b k m ah sheekha ayaa sidoo kale ka hadlay malxamadii weyneed ee lagu soo afjaray ciidamadii dowladda federaalka ee ku sugnaa deegaanka burdaar ee gobolka hiiraan jimcadii guusha ayaa la yidhahdaa meeshaas maalinkaas cadowga ilaahayna waa lagu baaba'sho waa lagu burburiyey mujaahidiintuna waxaa halkaa ilaahay ku siiyey nasri iyo guul sida ilaahay aan ka sugaynay khasaaruhu waa badnaa naf iyo maal intuba waa lahaa ee dhaawacu runtii aad buu tiro badan yahay ee maxadidna dadka muslimiinta oo ku nool meelaha dhaawaca la geeyeyna ee tiro aad u badan bay sheegeen dhimashadu ilaa haddeer kontameeye ayay gaaraysaa waxaa ka mid ah dhibaatada nimankaa meesha ku gaartay ilaa haddeer horta meel iskuma sheegaan oo saraakiil badan baa ka maqan wax badanna waa ka bakhtiyeen waxaa ka mid ah ninkii odaga u ahaa murtadiinta meesha joogtay ee loo yaqaano magaca shimbirta loo bixiye gorgor waxaa ka mid ah ninkii la odhan jiray saalax hiiraan oo meesha ku bakhtiyey wax gaadiida lama aysan baxsan sagaal baabuur baa sideeda meesha taallay sagaalkaa baabuuroo taallay waa wax la gubay iyo wax gacanta mujaahidiinta ku jira oo lasoo qaatay ama qori ha saarnaado ama yaanu qori saarnaan dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawiisleyda ayaa marar badan ku celceliya in bariga hiiraan ay ka wada saareen xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh guuleed abuunabahaan oo su-aal laga weydiiyey arrinkaas ayaa sheegay in inta badan bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan ay gacanta ku hayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan rabaa horta si guud inaan xusuusiya dadka muslimiinta ah oo aan hiiraan aqoonin kuwa yaqaanoo iska dhagatirayana aan rabaa inaan ugu muraajaceeyo hiiraan bari iyo galbeed marka laga hadlayo waxaa laga wadaa webiga shabeelle ayaa qaybiya oo waxaa loola jeedaa webiga wuxuu ka imaadaa dhanka waqooyi wuxuuna u jeedaa dhanka koofureed webigaa wixii ka jira dhanka bari waxaa loo yaqaan bariga hiiraan waxa ka jira galbeedkana waxaa loo yaqaan galbeedka hiiraan ama qoraxsinka hiiraan sheekadaas marka beenta ah oo brobagandada ah oo cadowga uu mar afar ilaa tisac buufinaya dadka wax makastada ana laga yaaba inay iska qaataan waxaan rabnaa inaan u sheegno waxaa tusaale idinkugu filan dagaalka xagu ka dhacay jumcihii xaggay ahayd xagee ku taallaa meesha loo yaqaan burdaar waa bartamaha bariga hiiraan ee galabta u dambaysay xaguu dagaalka ka dhacay waa duleydka halgan waa bariga hiiraan mujaahidiintu xaggey joogaan maxay ahayd dagaalkii ka dhacay jicibow xaggey ahayd dagaalkii ka dhacay xagguu ahaa dagaalkii ka dhacay muxuu ahay sooman xaggey sooman ku taallaa beereebal xaggey ku taallaa xaggey ku taallaa muxuu ahaa meesha la yidhaahdo qarfa xaggey ku taallaa ceel hareeri xaggey ku taallaa cadowga hadda meelaha lagu baacsanayo oo lagu daba jooga xaggey ku yaaliin dhammaan waa bariga hiiraan waxaas marka waa khiyaaliga ay adeegsanayaan iyo brobagandada ay muxuu ahaa lagu dhuminayo dadka ee runtii aan waxgaradka ahayn ayay taasu tahay ama dadka wax fahmaya indhahooday ku arkaan dhagahooday ku maqlayaan bariga hiiraan magaalooyinka waaweyn oo webiga la teedsan oo bari iyo galbeedba ka jira webiga cadowguna horey u joogay marka laga reebo magaalada keliyahoo bariga fog ku taalla waxay ahayd maxaas xabashada nasaarada ah ee degganayd ama dhulka kale meelo yaroo cayiman waa suuragal oo dadkuba ay xogogal u yihiin oo cadowga meelo ka mid uu gaargaaray ayagana saacadba uu meel ka joogo oo aan sugnaansho badan jirin bariga hiiraan inta ugu badan waxaa ku sugan mujaahidiinta usuudda xaqa ayaa ku sugan ee dadka baadilka u shaqeeyana waa kuwaasoo indhihiin ayaad ku arkaysaan waxa meesha yaallo oo muxuu aha muuqdo ugu dambeyn waxa uu farriin u diray dadka dega gobolka hiiraan iyo kuwii ku kadsoomay duulaankii uu iclaamiyey xasan sheekh si gaara walaalaha reer hiiraan waxa aan rabaa inaan u sheego waxa weeye wa khaasatan qabaa'ilada ay hadda khusayso dhacdooyinka hadda ugu dambeeyey oo ah kaalmaynta cadowga iyo ku kadsoomidda cadowgu waxaan leeyahay waxaan rabaa inaan u sheego ee ha ku kadsoomina cadowga ilaahay cadowgu waa jabay horayna waa u jabnaa hadduu jira waa jabi doonaa allah tabaaraka wa tacaala xaqa asaga ayaa kaalmo u ah marna lagama yaaba xaqa in laga guulaysto waxa beenta oo la idiin sheegaya ma baaqi ahaanaya nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa dad la xujaytami jireen oo la murmi jireen oo nabiga uu ku lahaa lakum diinukum waliya diini war wixiinna iyo baadilka a wadateen dhinac la mara anna xaqi iyo diintii alla isiiyey baan haysanaya maanta taariikhda maxay qoraysaa maxaa haray waxaa haray oo yaallo xaqii nebi maxamed lala soo diray calayhi salaatu wasalaam nimankaa nebi maxamed la joogay oo la murmayey wixii ay kula murmayeenna maanta ma xusna mana sheegana beenta iyo borobagandada cadowga uu sheegaya ma jirayso waxaa haraya runta ayaa haraysa waxaan idin leeyahay dadii oo muslimiinta ah ha ku kadsoomina cadowga alle diintiinna iyo xaqiinna adinka ayaa iska leh ilaahay baad addoommo u tihiin asaga ayaa naar iyo janno samaystay waxa cadowgaa oo la kaalmeeya lagu mudanaya waxa weye adduunkana inaad ku ciqaabantid aakhirana ilaahay cadaabkiisa aa mudatid gacmaha mujaahidiintana ilahay kugu cadaabo indhihiinnana hadda waxbaad ku aragtaan waxaan leennahay ha kadsoomina cadowga ilaahay ha u garab noqonina hadday tala idinka wareertayna soo laabta shalay ayay ahayd markii dagaal culus oo ka dhacay duleedka halgan lagu dilay saddex askari oo laba ka mid ay saraakiil ahaayeen halka lagu soo furtay saddex qori oo uu ku jiray qoriga loo yaqaano beka m ka wuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamed cali aadan oo inooga waramayey waraysi uu dhowaan idaacadda islaamiga ah ee al andalus siiyey waaliga walaayadii islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed dabuuna bahan kaas oo ka hadlayey dagaalo ka dhacay dagaalo ay ciidamada xarkada shabaabulmujaahidiin ku qaadeen askarta soomaalida ee la shaqeeya shisheeyaha ee ku sugan qaybo ka mid a gobolka hiiraan dagaal beeleedyo ay ku dhinteen ku dhowaad afartan ruux ayaa ka socda duleedka degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe maxamed muudey abuu muslim ayaa war ka soo jeedinaya wararka ka imaanaya deegaanada hoos yimaada degmada cadale ayaa sheegaya in dagaalo culus ay ka socdaan dhowr tuulo kuwaas oo u dhexeeya maleeshiyo beeleedyo ugu yaraan soddon iyo laba qof ayaa dhintay tobannaan kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii ay dagaaladu ku fideen tuulooyin ay ka midka yihiin xaaji cali geelgub xaruur ceel muluq oo dhammaantood hoostaga degmada cadale dagaalka ugu khasaaraha badan ayaa shalay subax ka dhacay geelgub iyo ceel muluq ugu yaraan koob iyo toban ruux ayaa la sheegay in ay ku dhinteen dagaaladii shalay iyada oona dhinacyadu ay gubeen guryo ay degnaayeen dad shacab ah inta badan guryihii ku yaalay deegaanka geelgub ayaa gubanaya ilwareedyo ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ay ku kala biireen beelaha dagaalamaya tan iyo markii uu xasan sheekh iclaamiyey dagaalka ka dhanka ah ee maamulada islaamiga ah ayay ciidamada dowladda federaalka dhaliilooyin colaadeed ka dhex abuurayeen beelaha walaalaha ah ee ku hoos nool dhulalkii shareecada islaamka lagu maamulayey waa mahadsan tahay muudey warkan dhegeystayaal saakey waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa baahisay qaybtii labaad waraysiyo ay la yeelatay hoggaankii dhaqanka ee ka qaybgalay shirweynihii odayaasha kadib markii uu soo idlaaday kulan weynihii u dhexeeyey qaar ka mid ah hoggaanada dhaqanka beelaha soomaaliyeed oo u waramay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxay ka hadleen waxyaabaha uga qorshaysan xamlad dagaaleedkii fashilmaya uu ku dhawaaqay xasan sheekha arrimahaas iyo kuwo kaleoo muhiim ah ayay ka hadleen cabdifattax maxamed qaasim ayaa xilli uu ku sugnaa howlkii uu shirka ku soo idlaaday waxa uu la yeeshay waraysiyanadii ku soo maqan marka hore magacayga waa malaqbiye malaq axmed waxaan ahay waaskaas baasha macalweyne ee walaada jubbooyinka waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegayaa inaan la maran habaabinin dad qandaraasaha inay qandaraas ku qaataan waxaan u sheegaynaa wax lasoo dhaafay sagaashimeeyadii maanta in ummaddii lagu celiyo waa diinla'aan haddii diinla'aan wax tarayso waxaan soo marnay wakhti aad u dhib badan sida sagaashimeeyadii oo laysdilo laysdhaco kadib markii aan kitaabka sunnaa qaadannay gaaladu waxa ay marka ay ka xun yihiin kitaabkaas aan qaadannay waxay doonayaan inay nagu celiyaan waxaabay aan soo sagaashimeedii marka ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta waxaan u sheegayaa inay ilaahay ka cabsaan oo iska ilaaliyaan gaalnimada nidaamka macawisleeya waa gaalnimo macnaha waxaa yeelay qofka meesha awaamirta uu ka qaadanayo ayuu yahay isagan
iminka waxaa hortayda jooga macalin maxamed afhayeenka nuqobada shabeellaha dhexe ahna nabadoonka beesha daa'uud soo dhowow macalin
waa dhowaa alxamdulilaah awalan ilaahay baa mahad leh haddaan golaha nuqobada aan nahay waxaan si buuxda uu taageersannahay una tanfiidna siinaynaa fadwada culammada muslimiinta ah ama wilaayaadka islaamiga guudaan ka timid fadwaday soo saareen uma nuqabada iyaguna bayaan ay ka soo saareen sidaas oo kale waxaan la leeyahay marka dhammaan war waa warkii la yidhi waxqabashana bulshada muslimiinta ee guud ahaan soomaaliya oo nuqabadu matelayaan baa laga rabaa diyaaraan looyaha insha allahu tacaala waa tahay ee, waxaa tahay een, nabadoonka beesha daa'uud ee, afhayeenka shabeellaha dhexe ee, reer shabeellaha dhexe maxaad uga qaadeen shirka adiga iyo odayaal badan oo ka soo qayb galay waxaan uga qaadnay wax fara badan oo khayr ah waxaase xusid mudan si gaar ah annagu gaar ahaan daanaha reer shabeellaha dhexe amba khaasatan anna habeesha amba abgaal ama khaasatan xataa aan kasii hoos cidda odaga u ahay in murtadiintii eh, xamar ka timid ay weerar nagu haayaan dagaalkana u diyaargarowna saan cadowgaas ula dagaalami lahayn kitaabka ilaahay horarka ku ah oo la soo camcamiyey oo murtadiinta ee gaalada asalka u soo camcamsadeen waxaan muga u qaadnay si guud gobolka inaan la fadgalno cadowga ilaahay Een, hadda waxaa horteeda ka soo muuqanaya ee, ugaaska beesha jiroon alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin qodobadii shirka laga soo saaray iyo ee, mawaaqiftii ay qabaa'ilku istaageen markaad eegto een, hadallo badan ayaa laga jeediyey goobta maxaa kuugu saamayn badnaa waxaa iigu saamayn badnaa midnimada oo laisku waafaqay oo ilaahay kitaabkiisa in loo gargaaro oo dadka oo dhan wada dareemeen oo cadowgan dalka ku soo duubay- duulay hadduu madow yahay iyo hadduu cad yahay iyo hadduu murtad yahay oo dalka ku soo wada duulay oo maanta la wada qaatay dadkii oo dhan u wada istaagay intaasay wada saamaynta badnaa maasha allah waa tahay ee, markanna waa suldaanka ee, beesha ee, tunni shirka bayaanka ka soo baxay ee, waxaa kaloo aad soo dhoweyseen fatwadii ka horreysay ee culimmada maxaad ee, si gaara uga qaadaysaa halkan beesha aad mas-uulka ka tahay ee fadwada ay soo saareen culimmadeena rabbaaniyiinta oo ku dhowaa boqolka shirkaas waxyaabo badan ayaana looga caddeeyey oo culamaa usuu haddii ay dadka dhumin lahayd waa la caddeeyey waxaa lagu caddeeyey waxaa la soo deliishaday aayadihii qur-aanka axaadiistii a'immadii isla markiina bayaankaas aan jawaab deg deg ah aan ka bixinno annagoo diinta ku difaacayna nafteenna iyo maalkeenna iyo carabka oo haddaba aan ku difaacay waa tahay ugu dambayntii een, ballantii aad halkan ka qaadeen odayaasha dhaqanka oo dhexdiinna aad een, e, gacmaha isqabsateen oo haddana waxaad sheegtay beeshaada inaad kula laabanayso e, maxaad fariin u aad gaarsiinaysaa beeshaada si ballantaada ay kuugu dhowowdo bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah jasaakum allahu khayr beesheeda waxaan gaarsiinayaa intii muslimiinta ahayd waxaan leeyahay kitaabka ilaahay waa idiin soo qaaday idinkana horaad iila qaadeen haddana ila qaada diintana aan ku difaacno wixii aan hore u ballan qaadnay haddana aan ballan qaadnay oo ah inaan naf ku bixinno inaan maal ku bixinno inaan carabka aan ku difaacno waxaa ii qorshaysan oo hadda haddii aan safarkan ka noqdo oo ilaahay yidhaahdo kow inaan ka bilaabo waxa ugu muhiimsan oo maalkii ah oo hadda si deg dega waxaan rabaa in maal lagu farxo aan wareejiyo haddii ilaahay yidhaahdo Een, hadda waxaan hor taaganahay een, ugaaska beesha murursade ugaas ku mursadaan ahay ugaas cabdulaahi daahir ugaas mahadalle galgaduudaan hadda ka maaragtay go- aan joogay oo halkaasaa maaragtay xamlada saliibiyiinta ayaan maaragtay halkaasaan joogay W- walow beeshu ay meel kasta wilaayaadka dhan iyo dal iyo dibad ay jirto shucuurkayga aad baa ka- u kacsan yahay maantay farxad ayaan maaragtay wax oona iyo wax gaajaa ma i qabanayso farxad haddii xataa wax kasta igu dhacaan maanta waxaan isleeyahay maba dareemaysidba farxadda aan farxadsanahay meesha walaalaha dadka hawsha ka socota farxadda ka socota een, wanaagga layskugu yimiday een, sida kitaabka ilaahay maaragtay loogu heelan yahay wax badanaan dareemaya Ee, galgaduud ciidamo adiga aad hogaaminaysay ayaa la soo bandhigay ka waran hadda xaalka halkee buu ku dambeeyey ee, maxaase idinka ah, go'an idinka annaga adeer waxaa naga go'an annaga saakan bad- kitaabka ilaah inaan difaacno nafteenna iyo maalkeenna iyo dadkeenna iyo duunyo waxaan leenahay iyo dalkeenna difaaciddiisa diinteenna ka hormarinayno annagu markaan diinteenna aan sugno kadib wixii soo hara sharafay ku noolaanayaan haddii kale way naga leexanayaa gaalo garguurti gaal u gurguurti annagu gaal u gurguurtaan u naqaanaa ninkaa gaal u gur- gaalada u gurguurtaaye iyo waxa oo wado waxaa kaloo nimanka beelaha beesha annaga aan ka dhalanay nimanka ka socda ee dadka maaragtay mooryaanta soo siraya ee soo hantaatiqinaya Ee, suldaanka beesha eelay ayaa hadda horteeda taagan jasaaka allaahu ee aan Ee, suldaan marka halkan maxaad uga qaadaysaa beeshaada beeshaaduse boqolkiiba inteebay dhaqan gelin kartaa wixii meeshan ka soo baxay jasaaka allahu hortanta mayba dhaaday awal mara walay oo kolley wanaag eh kheyr eh diintii shalay ka surnayti beelle oo aniyana ballantaana hayti iyo horta inta naska kooy haddana isla ayadii i ballanti in kitaabka ilaahay la dafaaca hayti rasuulullahi maxamed sal ly slam la dafaaca hayti tiya injeeye dhaqan geli doonta haddii ilaahay ah saas sidoo kale hadda waxaan wareysanaynaa ugaaska beesha maxamuud iraab bismilah alxamdulilah ilaahay baa mahad iskaleh waa soo dhoweyhaa baada cilaanka haddii alla kureesh xowlkayguna aad iyo aad u hami sare u yahay waxaan ku faraxsanahay fadhiga iyo haddii alla kuu roon yahay sharafta badan leh xafladda aad iyo aad u sharafta badan leh oo aan hadda ka hor maaragtaa aniga isoo marin oo taariikhiga ah kuna soo aaday manaasibteedii aad iyo aad baan u soo dhoweyhaa waxaa tiri munaasabaddeedii ayay ku soo aaday bal sababee halkaas meeshan dad khiyaaro oo fara badana isugu yimid xilli maaragta dalkureega kala wareega oo guluf colaadeed jira ah si wadatashi looga yeesho waxyaabaha socda
beesha maxamuud raab dhowaan dagaal ayaa jiray oo ceel la hele ay kula gashay ciidamo soo duulay ka waran hadda xaaladda guud waa sidee kadib markii ciidamadaasi la jebiyey alxamdulilaahi muddo badanna waa soo moogahay nimankaasi waa soo duuleen cadowgaahi waana la jabshay alxamdulilah ilaahay baa mahadtaas iska lahay aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa ogaaska beesha maxamuud haraab weli waxaan dhex muquranaynaa waraysyadii gaagabnaa ee aanu la yeelanaynay waxgaradka markana ogaaska ama suldaanka beesha jareerweyne ayaan hortiisa taaganahay suldaan marka hore soo dhowow idaacadda alfurqaan bismillaah alxamdulilah waan dhowahay idaacadda alfurqaan waraysiga ay waraysanaysan waa ku mahadsantaha aniga waa suldaanka beeraha jareerweyne naqiibka guud suldaan cabdiraxmaan cali cabdi waan fiicannahay shucuurtayda aad bay micnaa xamaasadayda u kacsan tahay maadaama hoolka aan ku jiro micnaa oo tashi diineed oo macnaa si guud looga tashanayo sidii loo badbaadin lahaa ummadda macnaa muslimka ee soomaaliyeed ee loo badbaadin lahaa haadaanka ay ku socdaan micnaa ee loogu badbaadin lahaa aad buu shucuurkayga macnaa uu macnaa uu darankayga aad u kacsan yahay maadaama culimmadii soomaaliyeed ay fatwootay fatwadii sharciga ahayd ee lagu caddeeyey waddadii toosneed tii baadilka ahaana micnaha lagu caddeeyey run ahaantii aad baan micnaha dareenkooda u kacsan yahay waa hagaag halkaas ayaynu kaga gudubno kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida hogaanada dhaqanka beelaha soomaaliyeed oo u waramayay idaacadda islaamiga ahel furqaan inooma suuragelin inaan idiin soo gudbino dhammaan codadkooda sababo ku aadan waqtiga oo inahaya halkaas ayaan dhegaystayaal saakay kusoo gabagabaynaynaa warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan